halkan waa suuq lagu iibiyo caanaha looda iyo ariga kuwa oo laga keeno tuulooyin koosimaada magaalada jowhar waxaana si maalinla ah u iibsada bulshada kala duwan ee ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe faadumo nuurdaali oo ka mid a ganacsatada iibisa caanaha in ka badan soddon sano ayaa waraysi gaar ah siisay raadiyo snai waxayna ka warbixisay wakhtiga ay bilowday iyo sida nolosheeda ay kaga maarayso aniga waxaan ku sugnaa meeshii looda kugad aan ku ganacsadaan weligeyna joogi jiray looda hadda wixii oo ku soconaysaa lagu gadaa oo qaymo oo la rabo ha kala gooska waxbaa shan ku koombadan toban ku wallaahi garoorka bijeceli hadda garoorka aw qaymo ba toban ilamaa la gadaa kana tobanaa la gadaa toban waa la gadaa maraa isku qaymo noqonaayey mar garoorka sideed kuna noqonaa loodana tobanka siimbir tobanka lee la gadooya aniga guumeysta meel yaraa laga keena guumeysta laga keena ma jiraan xoolo aad leedahay oo aad soo listo islamarkaana suuqa aa keento ani wax oo dad askeen leen gataa maaloodeyda caana dhexa malaha dad ii keen leen iska gataa iska ganacsanaa saasaa xaalkiya marka xiliyada jiilaalka iyo roobka kee wanaagsan marka ganacsiga caanaha roobkaa wanaagsan jiilaal abaar leh waa maxasana lamada sano waaba caymanaha laakiin xilligii abaarta caaniyaa la arkay shan iyo toban toban sideed labaatana iska gaarayay hadda ganacsiga lamadan beri waa cayntaa oo naxariisaa ku jirto sideed kuna liska hela toban kuna looyna waqti badbaa ankaa aa imaada ani waqti ii go-on ma jiro hadda marka hoos u dhac miyaa jira caanaha mise sare u kaca jiro mayo sidii roobka ay ahay halaan ley iska yihiin wax oo kacayna male wax oo raqaysana male wax oo kacayna ma laha ilaa soddon iyo shan sano camaan gadooyaane ilaa haligan waa gadooya suuq aniga wax oo ii imaado oo rukun ii waa jira anina caanaha rukun leeb iyihiin wax oo suuq aan kasoo gado ma jiraan daashkayga ligu keenaa caanaha marna sari sarfiir isa dab u saarto waa kala go-i iyada dhanbo khasaare ka dhow caano la-aad waa la ogyahayba marka saas aadane wixii u barana waa iskiga dhex jarnaa waa iska joognaa dhaayda dhaayda dhaayda garoor ma iibi bani garoorka haddaan dad leen siinooya aa gadanaayo oo ka ganacsada laakiin aan dhaay le waa iyo subag subag waa la gadaa le waxaa shiilna la saarana lagasii raadina ma wax kaloo laga sameeya ma laha haa garoorkan oo la ruux subagiisa burcadka la dhalaalina le waa maya wax an ii gadoo suuq sii gadaa ma jiraan laakiin aniga markii isoo galaan ninkii socdo oo koombado isgato lama koombo gato saas leen ka gadanaa jamle ii gadanaa ma laha
waaya marka ma jiraan marka waqtiyada qaar ee aad adiga meelo kale u iibiso mise keliya halkan aad ku iibisaa suuq inta leen ku iibi aan weliga meel ma aada suuqna meel ma u qaado caana meel uma qaado habeen badan oo ku nool jawhar ayaa ku biiray ganacsiga caanaha xoolaha kuwaasi oo shaqo awuur ay u noqotay qaar ka mid a habeenka ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe